أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس نودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس نودي بأمجادي يا نصر أجدادي نودي بأمجادي يا نصر أجدادي نودي بأمجادي أندلس asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal waa habeen arbaco ah taariikhduna ay ku beegan tahay shanta bisha safar sanadka kun afar boqol toddobiyo afartanka hijiri kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka fiidnimo qarax khasaare lagu gaarsiiyey murtadiinta ayaa maanta ka dhacay duleedka magaalada kismaayo ee wilaayada jubbada hoose guddoomiyii hore ee murtadiinta ugu magacaabnaha degmada maxaas ayaa qiray in maleeshiyaadkooda lagu jebiyey dagaalkii degmada maxaas ardayda madarasada khadiija bintu khuweylad ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday deegaanka cosweyne ee wilaayada galgaduud wilaayada bakool ayaa soo bandhigtay askar taa'ibiin ah oo ka soo baxday safka murtadiinta جئناك جئناك والله يرعاك يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسا جئناك جئناك أندلسا والله يرعاك أندلسا
dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warka fiidnimo iminkana isagii oo faahfaahsan qarax khasaare lagu gaarsiiyey murtadiinta ayaa maanta ka dhacay duleedka magaalada kismaayo ee wilaayada jubbada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay maanta qarax la beegsadeen maleeshiyaad murtadiin ah kuwaasi oo iyagoo lug ah ku socdaalayay agagaarka deegaanka birta dheer ee hoostaga magaalada kismaayo ee wilaayada jubbada hoose qaraxaasi inta la xaqiijiyey waxaa lagu dilay murtad minabaare ahaa oo lagu magacaabi jiray sugow labo maalin ka hor ayay ahayd markii howlgal qarax ah oo mujaahidiintu ay ka fuliyeen agagaarka deegaanka baarsan guuni lagu dilay kow iyo toban murtad laguna dhaawacay sideed kale iyadoona lagu gubay gaari cabdibila ah guddoomiyihii hore ee murtadiinta ugu magacaabnaa degmada maxaas ayaa qiray in maleeshiyaadkooda lagu jebiyey dagaalkii degmada maxaas xasan cabdiraxmaan abuuxasan ayaa faahfaahinta warkaasi inoo eegayaa guddoomiyihii hore ee maamulka riddada ee degmada maxaas murtad muumin eelaay ayaa qiray in maleeshiyaadka riddada ay si buuxda ugu jabeen dagaalkii mujaahidiintu ay kula wareegeen gacankuhaynta degmada maxaas isagoo filla soomaaliya dusha ka saaray mas-uuliyadda guuldarradii halkaasi ka dhacday murtadkan oo wareysi siiyey idaacad ay leedahay dowladda salibiyadda ingiriiska ayaa carabaabay qaabkii dagaalka uu u dhacay waxa uu sheegay inuu ahaa dagaal foolka fool ah oo socday muddo saacada ah si cadna loogu wiiqay maleeshiyaadka riddada sidoo kale murtad muumin eelaay waxa uu hoosta ka xariiqay muhiimadda istaraatiijiyada ay leedahay degmada maxaas isagoo xusay inay tahay halbowlaha isku xidha degmooyin muhiim ah oo dhaca bartamaha iyo koonfurta dalka soomaaliya furashada mujaahidiinta ee magaalada maxaas ayuu murtadkani walwal badan ka muujiyey isagoo tilmaamay in istaraatiijiyada degmadani ay horseed u noqon doonto dhul ballaaran oo hor leh oo mujaahidiintu ay la wareegaan hadda nafteeda degmada muddo u dagaal ka socday muddo shan saacaan ku dagaalamayna wada dagaalku xiriir u socday hadda waana laga taban roonaa dadna weligeeda laga taban roonaa jiray mawgeena marka sooma dhaweyno anaga maana la gaadino dagaalka foolkafool ay nooga qabsaday mas-uuliyaddeeda waxaa la dowladda federaalk oo dadka mas-uulka ah maxaas muhiim waayen maxaas meel istaraatijiya waayen meel galgaduud oo ceel buur ah iyo gurceel oo ciidana galgaduuda iyo degmada matabaan iyo degmada buuluurta iyo degmada beledweyne intaasi xaduud iyo degmada muqbuur intaasi xaduud kale meel istaraatiiji inta waa intaasoo jirtaana ka baxda meel istaraatiiji halbowlaha noocaas waa meeshii halbowlaha ugu horreeya naga qabsadeen waa wallaahi hadday u suurta gasho dhowr balaanan usoo xakumaa haa ceelbuur iyagaa isku furan buulibuurta iyagaa isku furan aadan yabaali iyagaa isku furan muqbuur iyagaa isku furan dhaqaaqda noocaas waa inuu hadda eeg badana u furan marka anigana hadda waxaan usoo baxnay eegaan dhankan teedan goobe xigtaan usoo baxnay catawga murtadkan ayaa ku soo aadaya xilli kufaarta caalamka iyo murtadiinta ay afka furteen si weynna uga qayla dhaamiyeen taqadumka baaxadda leh ee mujaahidiintu ay kula wareegeen degmooyin istaraatiiji ah oo dhaca bartamaha iyo koonfurta dalka soomaaliya aad baad u mahadsantahay abuuxasaan ardayda madarasada khadiija bintu khuweylad ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday deegaanka caws weyne ee wilaayada galgaduud cabdiraxiin sheekh cali ayaa warbixintan inooga diyaariyey سهولة ترك لكم كتب منع صفة قرع يصل أجل madarasada khadiijatu bintu khuweylad waxay ku taallaa deegaanka coos weyne ee wilaayada islaamiga ee galgaduud madarasada waxaa wax ka barta haweenka muslimaadka ee magaalada coos weyne waxaana lagu bartaa qur'aanka kariimka siiro caqiido tafsiirka iyo mutuun kala duwan oo ka mid ah shareecada islaamka ardada dhigata madarasada khadiija waxay soo muujiyeen culumtii ay ka barteen madarasada magaaladan coos weyne oo gabdhaha muslimaadka ee ku nool magaalada si weyn uga faa'iidaysteen waxbarashada ka socota magaalada coos weyne ee wilaayada islaamiga ee galgaduud ardada madarasada khadiija waxay soo bandhigeen bandhig cilmiyeed soo jiitay dadkii ka soo qayb gale waxayna ku soo bandhigeen gudaha madarasada الحمد لله القديم الباري ثم الصلاة على المختار وبعدها كسيرة الرسول منظومة مجازة الفصول مولده في عاشر الفضيل ربيع الأول عام الفيل لكنما المشهور ثاني عشره في يوم الاثنين ضلوع فجره ووافق العشرين من نيسان وقبله حين أبيه حانا وبعد عامين قد انفضيما جاءت به مرضيعه سليما حليمة لأمه وعادت به لأهلها كما أرادت فبعد شهرين شقاق بذنه وقيل بعد أربع من سنه سهولة ترك لكم كتب منع صفة قرع يصل أجل هبة رسم نسي درس يعده ونظر معه
banaa nabigu waa dhisay almasjida masjidka ayuu dhisay fii quba in quba ayuu ku dhisay wa masjida almadiinati masaajidkii madiinana waa dhisay madiinadii alqaraay ee caddeeday uma intaas kabacdina banaa nabigu waa dhisay min xawlihi masaajidka hareerihiisa masaakinahum xaasaskiisa guryahooda ayuu ku dhisay uma intaas kabacdina ataa waxaa yimida min bacdu kabacdi fii haadi sana sanadkan aqal wax ka yar min nisfi aladiina kuwii niskood saafaruu safreen ilaa bilaadulxubasho xubasho bilaadeeda u safreen xiina markii haajaru ay jiroodeen wa fiihi sanadkaas dhexdiisa ayuu aakhaa walaaleeyay ashraf al akhyaari akhyaarta marka ugu sharafta badnay bayna almuhaajiriin
yubasaruunahum waa la istusahaa yowadu lmujrimu mujrimku wuxuu jeclaahaa low yaftadii inuu ku furto min cadaabi yowma-idin maalinkaas cadaabkiisa bibanihi wiilashiisa wa saaxibatihi xaaskiisa iyo waaqihi walaalkii wa faasihi alatii qaraabadiisa allatii qaraabadaasoo tu'wiihi dumi jirtay waman qofanu isku furto fil ardi dhulka dhexdiisa ahada jamiican dhammaan uma markaas kabacdan yunjihi uu badbaadayay furashadaas kalaa ka joog inahaa iyadu ladaa waa naar holciisii nasaacatan waa mid siibid badan lishawaa maqaar tadci way u yeeranaysaa man qofka iyo adbara ka daba jeedaya iimaanka wa tawallaa jeesta xaqa oo jamaca aruuriya maal oo fa owcaa weeleeyo haweenka muslimaadka ah ayaa waxay ku dadaalaan sidii ay u baran lahaayeen culumta noocyadeeda kala duwan si ay u baraan mustaqbalka ubadkooda mahadsanid cabdiraxiin ugu dambeyntii wilaayada abakool ayaa soo bandhigtay askar taabiin ah oo ka soo baxday safka murtadiinta abuxasan ayaa mar kale inoo sii ambaqaadaya warbixintaasi wilaayada islaamiga ee bakool waxay saf ka hore uga jirtaa wilaayaadka sida xawliga ah ay u soo gaarayaan askarta taa'ibiinta kuwaasoo wilaayada ay horey ugu baaqday inay ka soo baxaan gaalnimada dibna ay ugu soo laabtaan diinta islaamka ee markii hore ay ka xuubsiibteen baaqa wilaayada islaamiga ee bakool iyo golaha nuqabada wilaayada ayaa sabab u noqday in maleeshiyaad fara badan ay safka gaalada ka soo baxaan kuna soo biiraan muslimiinta ku nool wilaayada islaamiga ee bakool waxayna wilaayada u sameysay soo dhoweyn midda ugu wanaagsan ee loo sameeyay qof marti ah saalax mukhtaar cali waa askari taa'iba waxa uu ka soo goostay maleeshiyaadka murtadiinta gaar ahaan waxa uu ka tirsanaa waxa loogu yeero daraawiishta koonfur galbeed kuwaasoo fadhigoodu yahay duleedka magaalada baydhabo waxa uu soo qaatay tobabar ciidan muddo sagaal bilood ah waxaana tobabarka siinaya saraakiil etoobiyaan idaacadda islaamiga andalus ayuu la hadlay kadib markii toobada loogu qabtay deegaanka buurdhuxun leh magacay memberlerey salah mukhtaar ali an oo baydhowrigo murtadiintanka darami sanadka may hayteed lamada kun labaatan sideedii baydhow dhatee dhibuuka gali baydhow dhatee sagaal bilood dhibuuka jari maalmin amaarana tababarayan tababar oo noyaal badan ee emilika qaadani gaabkaada lindigaar gali lahay gaabka lunku bahalahay gaabkaada geedisood lin gali lahay lin iyo gaabkoo lan istaafada noyaal badan tababara meelilani bareeda marka meela dhubulaninkiri marka dhubuuklaninkiri goridil meelilani gebi meelalani dawaangili isaga oo sii hadlayay ayuu taa'ibkan ka sheekeeyay dhaqanxumada maleeshiyaadka riddada ee safkooda uu ka soo baxay wuxuuna ka sheekeeyey sida loo soo dhoweeyey markii uu yimid deegaanka boordhuxunle oo lagu soo bandhigay askarigan isagoo watay qorigii booshkii iyo tuutihii uu kula dagaalamayay diinta islaamka iyo dadka muslimiinta dhagan muslumba maykaga dhagamamay lan meel lan tukudawaada kihridaas an aragaana eeda lan kaan keeraa falnanka eraga kahor kababadan aragaan dhagan hungmaa marka dhagan ana isood waxa ka aragi dhaganka islaamka isku ka dhagan diinta ka dhagoy diinta ka dhamoy adoo muslungata isku dhamoy gali geegaa ku tabi maybarwe buurandho buurandho safarilan ka dhaway safarilan ka marta qaadi maybarna lakoy galabkay kumbad asadi liisi e gurigay booshkay lakoy maldareeskay buudka hitaa aan dhamanayn safaylan waayan ka dhawaay meel muslimiin rawe naata bahowda ma aan kuda dareemay saalax wuxuu ka mid ahaa maleeshiyaad murtadiin ah oo ka qayb galay dagaal u dhexeeyay ciidamada mujaahidiinta iyo maleeshiyaadka riddada oo ka dhacay duleedka magaalada baydhabo waxaana uu ka sheekeynayaa sida dagaalka uu dhacay iyo khasaaraha ka soo gaaray maleeshiyada riddada burjaad meelaleerinijay baydhabo furunti ee meelaad dagaala kala dagaala ka galni dagaalkaas may bahay raaban fiid ka horelanigay tumilamasa seemal markii hayti un markan ciidamada koonfur galbeedan geesa jarni militari iyo boolisa lahala dagaalami markan wano dad dhabarjibinha samay fadaya korhara hawlay isla kulungni meela dad una taraawishta dadkaan dhibowkii kainahay wal walku deeri midlaan askarti kala militariga iyo boolista hayn meel rogaan walku dhudhamadeen walna ku dhaawameen markii dagaalka dhii kahorna siyeed maalmood amala meela roogni markii dagaalka dhii kubadan la maalmood besa roogni meela aho kunagani boonkay lahani nagi ugu dambeyntii waxa uu baaq toobadkeenna u diray maleeshiyaadka riddada ee safkooda uu ka soo baxay nimankaasi oo saaxiibadayahay owel saaxiibadayahay hata meylaan babahayta mayarlahay gabalkaasiyaasku kutaba hatoo basheena muslumiintaas ku dhagala ilaahay angnagada yarlahay dalkin iyo diintin iyo dadkin hosku dhagala meyla amaaradaasay iyo gaaladaasay dhati hosku kutaba maysan arilahay marka walaalayaal ilaahay asin hanuuniyeysinna saasaasan arilahay askarigan taa'ibka waxa uu ku biirayaa silsilada taa'ibiinna oo muddooyinkii dambe si xawli ah u soo gaarayay degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee bakool kuwaasoo soo dhoweyn heer sare ay u sameysay wilaayada mahadsanid abuuxasaan guud ahaan dhegaystayaal warkii caawa aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu